لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة فصلت أي مريني آيات الصدح هي الصدح waxay ahay halka hore ku soo xusay dhowrka aayadooda hore astaanta ay awliyada ilaahay leeyihiin iyo ammaantooda iyo abaalkooda wanaagsan waxaa xusid mudan in la garto man huwa alwaliy kuma ayaa weli ah maxaa mumayisaata uu leeyahay ama lagu gartaa qofkaasi ficlan waxaynu taa usoo qaadanaynaa dadka waa arrin ka ish ka qarsoontay ama dadku ay si khalada u fahmeen oo firqadaha gafsan ayaad moodaa dadka inay si kale weliga ugu dhigeen marka hore qur-aanka kariimka haddaynu noqonno waxaynu arkaynaa in uu tilmaamay laba qaybood oo awliyada ah inay jiraan awliye ilaahay iyo awliye shaydaan qolana weli ilaahayba weli u noqotay oo ay kaashatay ku tiirsatay qolana shaydaan nusuusta aayaad iyo axaadiid bal haddaynu wax yar ka tilmaanno ee awliyada ilaahay ishaaraysa allah waxau ihi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun suuratu yuunus suuratu lbaqara ilaahay wuxuu iyadana yidhi allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur suuratu alanfaal wamaa kaanuu wliyaa'ah in wliyaa'uhu ila almuttaquun suuratu alacraaf ina waliyii allah aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin axaadiistana sidoo kale way badan tahay ilaahay inuu awliye leeyahay nusuusta axaadiista tilmaamaysa waxaa ka mid ah xadiidku nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid alqudsi oo saxiixe man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay kala colaatamaa ilaahay baa yidhi anna dagaal baan ogeysiiyey waan la dagaalamayaa xadiid kaleo muttafaqu calayhi nebigu wuxuu ku uhi inna lilaahi rijaala low aqsamuu cala allahi la abarahum ilaahay wuxuu leeyahy dad wan wanaagsanoo awliye ahoo hadday dhaartaan aanu dhaartooda ilaahay ku xilaynini wuu u fulinayo oon ku fashilmayn dhaartooda awliyadaa ilaahay waxa ay leeyihiin karaamaad waxaynu ka soo qaadan karaynaa karaamaadkaana ama awliyada ilaahayna rag iyo dumarba way leeyihin qur-aankana waynu ku haynaa karaamooyinkooda maryam aynu soo qaadano suuratu alicimraan baynu kusoo marno kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab wajada cindaha risqaa qaala yaa maryamu annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah waxa uu su-aalay zakariya ayaa u imanaya maryam iyadoo kol walba midho haysata aada u cajiib badan oo wakhtiganba aan bixinba sida caadiga ah marka uu su-aalu idhaahdo xaggaad midhahan ka heshay waa qof yaroo aan socdaalinba baa tahaye arsaaqad ilaahay inay tahay oo ilaahay karaamo uga dhig uu ku casuumay ayay ugu jawaabaysa asxaabulkahfi baynu suuratulkahfi kusoo marnay iyo dhacdadii la yaabka badnayd inay jiifeen saddex boqol iyo siyaado sano oo aanay waxba noqonin ciidina cunin waxaa kaloo aynu soo maraynay suuratu maryam ilaahay baa tilmaamay maryam markaasaa waxa uhi wahuzii ilayki bijidci nakla tusaaqit calayki rutaban janiya kee timireedkaasun dhaqdhaqaajiyo bahal timiroo aada iyo aada u cajaa'ib badanunbaa kaaga soo daadan doonta abubakr sidiq radia allahu canhu waa asxaabtii nebiga radia allahu canhuma isagii aabihi abi quxaafa raashinuu cunaya inuu batay waa la sheegay inuu batay iyadoon cidnimo dabaaqna waxba ugu soo darin waynu soo koobkoobaynaa inuu tilmaamay baa la xusay sacad laftiisa maruu nin eedeeyey oo eed aanu lahayn uu dusha ka saaray isagoo fadeexadeeyey waa kii xuseeye lahaa allaahuma atil cumra wuu habaaray ninkii allaahuma atil cumra wa atil faqra wacaridhu lilfitan ilaahw ninkaa daadiisana dheeree faqrigiisana dheeree fitnana u bandhig buul ilaa la arkay kolkii dambe isagoo fitnaysanoo jidadka hablaha yareer isu taagaya oday weyna caasim baynu garanaynaa markii gaaladu ay dileen ay doonaan jidhkiisa inay googooyaan ilaahay shinni buu ku ilaaliyey wuu geeriyoodayba weligaa ilaahay shinniba rabbi uu ku ilaaliyey khubayb oo isagana dil loo soo taagay oo garba duuban ayaa cinab ayuu cunayay aada u dararan oo aada u fiican cibnaan cimraan ibnu xusein radia allahu canhu malaa'igta ilaahay baa u iman jirtay oo salaami jirtay maadaamuu nin xanuunsanaya ahaa iyadoo looga cawilayo malaa'igtaa tasliye iyo hambalya usoo gudbin jireen waanay salaami jireen waxaa kaloo iyaduna badnayd karaamaad badan oo asxaabtu ay lahaayeen ridwaan ullaahi calayhim salmaanulfarisi iyo abudardaa xeedho ay wax ku cunayeenoo tasbiixsatay waa sugantay cumar ibnu khadaab mar uu col abaabulo colku uu maqnaa in telefisyon ilaahay uu siiyey oo dabeedna colkii oo lagu wada dhabar jebin uu tilmaamo halkaa ka bixiyey berigaa telefonna lama haysan mobile iyo landline toona labada midna muu jirin haddana warbixin buu siiyey ninkii saariye la odhan jiray colka wada uu lahaa bal dhinaca ashaa laga soo wareegayaa ka feejignow xasan lbasr albasri radia allahu canhu raximahu llah ayaa isaga laftiisuna nin dhibay oo uu ka fadhihi waayey oo gar u yeeshay in la habaaro wuu habaaray wadnaha jiridiisaa lagu dhuftay dabeedna wuu dhintay fakhara mayitan fi lxaab mir sugan weeye laba saxaabiyo habeen guuro galay sacaa oo kaloo gudcuray tahay oo madow marayay oo xoogaa yar dareemay madowgii ayaa ilaahay laba toosh oo waaweyn toosh weyn baa ilaahay u siiyey siay u socdeen baa markii ay dooneen inay guryahoodii ku kala baydhaanna tooshkii wuu kala baydhay iftiinkaasaa hor soconaya ilamaa iyo ay guryahoodii tegayeen waxaa halkaa kaaga muuqday awliyada ilaahay inay yihiin kuwan aayaadku ay tilmaamayaan oo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu waa tawxiidkii uma istaqaamuu waa dad isku daray ashahaada iyo istiqaama toosnaan alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa qof iimaan iyo taqwo leh waxa hormuud ka ah oo ugu weyn ambiyada ilaahay rususha iyo malaa'igta muminiintao dhammina waa ka mid marka waxaa labaadoo iyaguna jira awliye shaydaan qur-aanku aada buu uga warramay iyo xadiidkuba aynu qaar ka mida kasoo qaadano suurat lbaqara waaladiina kafaruu awliyaahum daaquut kuwa gaaladaa waxa weli u ah shaydaanka suurat lancaam waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim shaydaanku wuxuu u waaxyoonayaa kuwa ay gacalka yihiin ilmo bani aadam waa waswaas dabcan wa yowma yaxshuruhum jamiica yaa macshara aljin qad istakhartum min alins waqaala wliyaahum min alins rabbana istamtaca bacduna bibacd wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaaku reero jinow soo idinkan insigii ku cabee badsaday baa ilahay ui qiyaamaha markayse soo taageen insigiibaaba soo boodoo jawaabo waxay idhaaheen waanu isku raaxaysano waanu is-adeegsanay markii ifkii la joogay halkan markii la yimina dee ilaahay waxau hi labadiinuba naarta u baydha waa suuratulancaam baa ilaahay uu ku xusay suurat lacraaf ilaahay baa yidhi innaa jacalna shayaaiina wliyaaa liladiina laa yu'minuun dadkaan iimaan lahayn waxa gacal iyo weli u ah ama weli ay u yihiin shaydaanka mar kale suurat lacraaf inahum ittakhaduu shayaaiina wliyaaa min duuni illahi wayaxsabuuna anahum muhtaduun shayaaiintu kuwa gacalka ay yihiin ilmo bani aadam markay wax kharibayaan inay hagaagsan yihiin bay ismoodaan suuratu fusilat baynu kusoo maraynay waqayadnaa lahum quranaa fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum shayaaiin baa ku ladhan oo awliye iyo gacal u ah markaasaa kolkay wax kharibayaan kuwa insiga shaydaanka xidhiirka lal inay wax hagaajinayaan bay moodaan axaadiid wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam waa xadiidkii musnad iyo axmed muslim iyo axmed ku sugnaaye shaydaanku xagga kore ayuu kasoo yaro dhufsanaya kelmadu malaa'igta ka maqlo fayaqdifuuna ilaa awliyaa'ihim marka kuwa weliga u ah ee dhulka joogay kusoo tuurayaan iyagoo farabadiyey nusuustaasoo dhami waxay tilmaamaysaa weli shaydaan inuu jiro waxaa dhici karta haddaba in ay leeyihiin waxyaabo khawaariqulcaadaad ama la yaab badan shayaadiintaa cidda weliga iyo gacalka ay leeyihiin insiga ahi mararka qaarkood baa wax karaamo la moodo ayaa lagu arkaa waxaa ka mid a inay raashin u keenaan sharaab u keenaan awood siiyaan isagoo qof bariyey dhintay matalan qofkii sawirkiisii oo kale inuu mararka qaarkood shaydaanku ugu yimaado dabeetana uu idhaahdo kaasaa weliya iisoo dhababaceeyey markii aan u dhawaaqay shaydaankii baa sawirkiisa soo yeeshay waxaa ka mid a inuu ka qaadi karo waddan oo waddan kale uu si dhaksaa u geyn karo qofkaa saaxiibkiisa ah cid kusoo jahaysatay uu ka joojin karo ama isaguba cid uu do u cadhooday ay waxyeeli karaan oo dee sida askartao kale u adeegsan karo waxaa lagu kala garan karaa bay culamaau tawxiid leeyihiin farqiga udhexeeya karaamada iyo farqiga u dhexeeya shaydaanku waxaan uu watee cajiibka ah ee karaamada u eg cidduu kasoo fuloo la eego ayuubaa la eegaya hadduu qof tilmaantan ilaahay uu xusay leh yahay istiqaamo leh alla kacabsi leh diin leh diinta ilaahay raacaya daahiran wa baatinan wixii kasoo fulee la yaab lihi waa karaamay noqonaya leanna sharciga xuduuddiisibuu ku soconaya laakiin qof shaydaana oo mushacwida oo saaxibulkhuraafaada wixii kasoo fure la yaab leh isagaa waxaa loo tixgelinayaa inay tahay imaa istidraaj lugooyo la lugoynayo wa imaa istikhdaam lishaydaani iyo inuu shaydaankiisa adeegsaday waa labadaa midun waxaa saddexaynaya inuu sixir yahay sixirka laftiisu kolka uu qofka u fulayo waa adeegsi shaydaan hadduu madiido samaynayo iyo haddii uu samaynayo jilib xidh iyo haddii uu fal samaynayo iyo hadduu qataar samaynayo qaybihiisa kala duwan waxa weeyaanuun mar kastoo sixir uu fulayo shaydaan baa la fulinaya qofka marka farqigaasi baa muhiima in aynu garanno oo qofku markuu qof kale ku arko wax la yaab leh inaanu odhan ninkani waa welilahay welina in lagu gaar yeelo dad dhintay oo la siyaarto oo in badan la xuso taasi waa qadiyad inxiraafa oo leexsan weeyaan ee dadku labadaa qaybood unbuu qaybsan yahay caalamkan ku nooli weli ilaahay iyo weli shaydaan bal waayahay shayaadiinta la garayo waxa awliya waa kufaarta weliga ilaahay waa dadka mu'miniinta qofka haddaba isagu inuu weli ilaahay noqdo iska reebaya ee odhanaya kuu dhintay hebel iyo hebel iyo hebel unbuu weli ahaa isagu xagguu ku hadhaya dee hawaduu baxaya labadaa qaybood unbaa jire haddii qofku wilaayada ilaahay aanu isku tirinayn inuu awliyada ilaahay ka mid yaho o iimaan iyo taqwo aanu kasbanaynin xagguu ku hadhaya markaa runtii saasaa muhiima in loo fahmo oo loo garto allah waxau uhi tabaaraka wa tacaala waman axsanu yaa ka wanaag badan qowlan xagga ku dhawaaq iyo hadalka miman cidda dacaa ila allah ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhay wa camila saalixan camal wanaagsanna falay wa qaala yidhi innanii min almuslimiin anugu waxaan ka mid ahay dadka alle u hoggaansan walaa tastawi alxasanatu wanaaggu ma sinna wala sayi-atu iyo xumaantu xumaan iyo wanaag ma sinna idfac ku reeb bilatii hiya axsan arrinta wanaagga badan iyo dhaqanka fiican waxaad ku hor joogsataa ood ku riixdaa xumaanta lagugu sameeyey adugu xumaan ha kaga jawaabina wanaag kaga jawaab fa idaa waxaba soo bixi doonta alladii baynaka wa bayna kii adiga iyo isaga ay idiin dhexaysay cadaawa nacaybshiiyo kaannahu waliyun xamiim isagoo saaxiib xeel dheera weli isagoo gacal iyo garaba xamiim oo kugu mara tuuraya oo arrinkiisu uu sugan yahay marka waxay idin noqon doontaan saaxiib aada u xeel dheere u dulqaado ciddii xumaan kugu samaysay wamaa yulaqaahaa arrintaa lalama kulmiya buu ilaha yidhi ila aladiina sabaruu dadka sabrun baa lala kulmiyaa wamaa yulaqaahaa lalama kulmiyo ilaa duu xadin cadiim qof dheef weyn ilaahay uu siiyey ayuunbaa arrintan la siiyaa waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa shaqo la qabto ta ugu wanaagsani inay tahay shaqadii rususha oo ah dadka oo diinta ilaahay loogu baaqo dadku markay duunyadooda wadaan markay ehelkooda u shaqaynayaan markay iyagu adduunyo kororsanayaan mar walba waa inay ka qayb ahaadaan hadday madax yihiin iyo hadday racyad yihiin hadday yar yihiin iyo hadday waayeel yihiin hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin mar walba diinta ilaahay baaqeeda waa inay ka qayb noqdaan cidda ugu hadal wanaagsani waa man dacaa ila allahi minman dacaa ila allah waa cidda ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhayso qabyaalad uguma yeedhayso xisbi uguma yeedhayso adduunyo faqada uguma yeedhayso laakiin ilaahay ayay dadka ugu yeedhayaan wa camila saalixan waxay tilmaamaysaa qofkani waa namuudaj buu yahay ama tusaaluu yahay laftiisu oo qowlkiisa iyo ficilkiisa iswaafaqsan sida uu nabiyullaahi shucayb lahaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma statactu waxaan wanaageen idinku yeedhaya anaaba hormood idinku ah laakiin ma doonayo inaan idin weydaarto liannahu tabiibku qofka daaciga wanaagga dadka ugu yeedhaya waxa weeye dhakhtaroo kale dhakhtarku haddii isagu cudurkan uu qabo ama aanu ka taxadiraynin waxba ma daweyn karo hadduu cudurkan aanu ka taxadirayna asbaabtiisi isagu la imanaya muxuu dadaweyn wa camila saalixan markaa waxay tilmaamaysaa annamuudajiya qofka wanaag dadka ugu yeedhayaa inuu tusaaleya wa qaala inanii min almuslimiin waxay iyaduna xusaysaa qofkani mabdiisa inuu ku kalsoon yahay oo haddii uu la dhuumanayo mabda-an ama uu arkayo mid aan suuq lahayn inuu yahay ama uu habrasha ay ku jirta habrashu naftiisa iyo mabda uu wado waa mushkiladda haysato dadka muslimiintaa maanta eh waxba ma socodsiin karayo qof qofka daaciga ama qofka muslimka ahi marka aanu diintiisa cisi ka raadinaynin ee aanu lahayn wa qaala inanii min almuslim waa ictizaaz biislaami islaamkiisu ku faanaya oo cid walba uu markaa la hortaagan yahay oo meel walba uu ka muujinaya oo uu la jahraya oo uu riixaya usluub kastoo xakiima marka inuu mabdigiisa iyo naftiisaba ku kalsoon yahay bay tilmaamaysaa tani wa qaala inanii min almuslimiin laakiin kii tansiirka waday ama yuhuudiyadda waday ama khuraafaadka waday ama calmaaniyadda waday iyo diin la-aanta markuu la jahrayo kii kale diin wadayna uu dhuumanayo dhibkeeday leedahay runtii walaa tastawi alxasanatu walaa sayi-a waxay tilmaamaysaa qofku hadduu banbaxa diin ilaha inuu sheego inuu weerar kusoo maqan yahi cir iyo dhulba waa laga soo weerarayaa waxaa soo weerarayaa insiga iyo jinka labadaba insigiiyo si soo weeraraya ilahay uu xusay markaasaa dabeetana uu tilmaamay wejiga hore ciddaa xumaanta kugu soo weerarta in wanaag loo fidiyo oo loo sabro oo loo dulqaato siduu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam adigoo bal in uun sabaalaynaya in uun inuu yaxyaxo oo dib uu isugu noqdo qofkan ku xumaynaya adigoo dareensiinaya inaad u sabirto ood u dulqaadato wixii shaksiyadaada uu kusoo gaadhsiinayo dabeetana uu qaato diinta ilaahay kuwii nebiga dilka ugu badheeday buu lahaa daaya dabeetana way islaameen iyagoo arkay akhlaaqda wanaagsane nebiga calayhi salaatu wasalaam waana taa ilahay xuse fayda aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim saaxiib xeel dheer buu noqon doonaa arrintani way culusta in qofku dhibay adigoo wanaag wada isagoo xumaan wada ku dhibay oo har kuu jiidi waayey oo ildaadaanada uu kaa helaba cirbaha ku jaraya inaad u sabirto ama aada xikmad kula dhaqantaa waa arrin culus wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim qof ammaanada culayskeeda dareemaya ayaa usluubka noocan iyo sabirkan la yimaada wamaa yulaqaahaa damiirkaasi waxa u noqon karaa ay ilmadkuuraat arrimaha lasoo sheegay haddii ay tahay diin dadka loogu baaqo haddii ay tahay iyada oo qofku uu tusaale ku noqdo haddii ay tahay islaamkiisa uu ka run sheego uu ku faano haddii ay tahay sabir uu ku yeesho ay ilmadkuuraat arrimahaasoo dhan cidda xaqiijin kartaa oo qof sabir ilaahay uu siiyey iyadoo dabcan jihaadkiina uu jiro oo qofka kolka hore ha loo safro xikmad ha loo isticmaalo laakiin haddana kullu dalik keeni mayso in arinta daniyadee liidata qofku islaamkiisa uu siiyo ee waktiga uu jihaadka iyo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar munaasib noqdo ama gacan ay tagto qofka muslimka ahi mid laga liqayo maaha waxaa macruufaynu soo sheegnay qofku markuu diin ilaahay dad ku saxeeyo weerarkii jinkiiyo kii insiguba wuu ku maqanya insigii lasoo sheeg shaydaanka isaga ma laha maaro ma laha muslaxaad iyo samo kale toona oo aan ahayn in gaashaanka loo daruuro ilaahayna laga magan galo waimaa yanzaqanaka buu ilahay yidhi hadduu kaaga yimaado min ashayaan shaydaanka xaggiisa nasqun gujo iyo ladaadyo iyo waswaas hadduu kaaga yimaado fastacid billaahi ilaahay ka magan gal innahu huwa asamiicu alcaliim ilahay isagaa wax walba maqlaya wax walba ogsoon sidaasay tahayoo haddii kalbi ama ay oo halkaa ka soo cararo aanad iska qaban karaynin wuxuu ka haboon yahay ka haysteeta ama ka booliska ahee wata ama kan tarbiyayste ku ugaadhsanaya inaad tila war iga jooji oo caliya iyo hebelo wixii aada ugu yeedhi jirtay ugu yeedhoo iga qabo ayga waa aygaasoo kale shaydaanku marka ilaahay boqorka ahaa ee gacanta ku hayaa kaa joojin karaa isaganaad ka dayran kartaa waxaa markaa halkaa ka muuqday dee dacwadda inay leedahay iyo diintii ilaahay oo dad lagu lagu yeedho iyo iyadoo dad la wanaajiyo oo la dhiso oo la badbaadiyo waa arrin weyn waana dee fiqhu dacwa waa fiqi dhan wa fiq aljihaad wa fiq almucaamalaat wa fiq alcibaadaat la mid a wa min aayaatihi waxaa ka mid a ilaahay aayadihiisa layaabka badan alleylu waalnahaaru waashamsu waalqamar intaasiba waa ka mid habeenkiiyo maalinta qoraxda iyo dayaxa oo aayaad ilaahay suncada ilaahay wanaagsan bay muujinayaan ilaah saanic ahoo xakiim oo laya awood badan inuu caalamkan maamulaya ay tilmaamaysa cid kalena faragelin ku lahayn laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar ha u sujuudina oo ha caabudina makhluuqa sida qoraxda iyo dayax wasjuduu lilaah ilaahay u sujuuda waa rabbi uuna yidhi aladii ilaahay khalaqahuna abuuray waxyaabahaas in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga caabudaysaan khaaliqa u sujuudo makhluuq ha u sujuudina ilaaha khaaliqa ah ka amar qaado fain istakbaruu hadday isweyneeyaan faaladiina cinda rabbik malaa'igta ilaahaaga agtiisa ahay yusabbixuuna lahu ilaahay bay u tasbiixsanayaan bileyli waannahaar habeenkii iyo maalintiiba wahum laa yas'amuun iyagoon daalayn iyaga oo aan marnaba daalayn wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa layaabka badan akhrinta mudan iyo inaan la halmaabin insaan inuu ilaahay soo celinayo oonay ku adkayn muujinaya waxaa ka mid a annaka tara alarda khaashica dhulkii baad arkaysaa iyadoo liidata iyadoo abaara iyadoo aan nolol lahayn fa idaa anzalnaa calayha almaa markaanu ku soo dejinna baa ilahay uhi biyaha dhulka madarka ilaahay maraqa ka furo ihtazat wararat ihtazat way gilgilan wararat kolkii hore dee biyaha cabtay ee gilgilata ee wararat markaasay kor usoo foodhacaysaa si isugu diyaarisay inay wax soo saarto ina aladii axyaahaa ilaaha dhulkaa abaaroobay omoska ahaa soo nooleeyay la muxyi lmawta kuwa dhintayna isagaa soo noolaynaya hadduu mid yaabsani jiroo dhaban ahays ku jira oole dadkan intay tawafeenay abaadeen kadib see usoo noolaan dhulkaa ha eego inahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax walba uu karaa waxba kuma adkaadaan ina aladiina duulka baa ilahay uhi ama dadka yulxiduuna ku gaaloobaya fii aayaatina aayadaha iyaga ku gaaloobaya laa yakfawna calayna nagama qabsoona aayaadka ilaahay say ugu gaaloobayaan waxa weeye macno aanay lahayn bay siinayaan way dhacdaa gaaladii firqadaha anbadayba qaarkood oo aayaadka ilaahay si khalada u fasiraya ama macno aanay lahayn siinaya ma maa yusamiihi culamaau culuumi اlqur'aan tawiil ataxriif tawiilka qaarkiibaa taxriif yulxiduuna way leexanayaan fii aayaatina aayadaha iyaga markay wax ka sheegayaan ama ay tafsiirayaan bay leexanayaan kuwaas igama qabsona baa ilahay oo nasku waxa u leeyahy dariiqa loo fahmo oo nebi maxamed iyo asxaabta lagaga dayanayo luqada carabiga ah ee waadixana lagu fasirayo sidaas bimacnaa canna aimada qaarkood baa ku fasiray ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina ay can aayaatina kuwa aayadaha iyaga ka baydhay halkii aayaadku ay hagi lahaayeen ayay ismaroorin bilaabeen markaasay diin kala raaceen kuwaas igama qarsoona baa ilahay afaman yulqaa fi nnaari khayr afaman midka yulqaa fi nnaari naarta lagu tuurayo khayrun makaasaa wanaagsan aman yaatii mise midka imanaya aaminan isagoo xasiloon yowma alqiyaama dharaabta qiyaamaha isagoo xasiloon imanaya labadaa kee wanaagsan ilaahay oo waxa wanaagsan ka qiyaamaha isagoon cabsi lahayn iyo murugo toona imanaya icmaluu maa shi'tum dada waxaad doontaan sameeya innahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan ilaahay wuu arkaya waa hanjabaa halkii u dambaysay ina aladiina kafaruu kuwii ka gaaloobay bidikri qur'aanka lamaa jaaahum markii uu u yimi lahum cadaabun aliim jawaabti waa go-anta litahwiil arinkoo weyn awgeed ayaa loo xadfay jawaabti ama khabarkii baan leeyahay khabaru inna kuwa qur-aanku markuu yimi ka gaaloobay abaalkoodu waa naarun ilaahay iyo ummadda waxaa isku xidha qur-aankiisa kariimka ah rumayntiisa iyo raacidiisa marka kuwa dafira iyagu ka baydhay waxay abaal u yeesheen naar iyo cadhaan leh wainahu kitaabkani la kitaabun casiiz waa kitaab wanaagsan aada iyo aada ammaan u leh wax la mid ahoo la barbar dhigi karaa aanu jirin laa ya casiiznimadiisi baa ilahay u fasiray laa yaatiihi lbaail kagama imanayo waxaa xaqdarre iyo xadgudub la yidhaahdaa min beyni yadayhi xagga kore walaa min khalfihi iyo xaggiisa dambe toona baail kagama imanayo tanziilun munazal mid laga soo dejiyo weeye min xakiimin xamiid ilaah xikmad badan oo ammaan iyo mahadba leh ilaahaasaa kitaabkan keenay kitaabkaynu gacmaha ku hayno ay garan waayeen dadka muslimiintii ay sii eegayaan buugaagta kufaartu ay qoreen iyo waxay yidhaahdeen ay sii eegayaan ay diin ka dhigteen kitaabkaasa ilaahay xaqiiqanimadiisa iyo xikmadiisa iyo nuxurkiisa ayaa ilaahay uu noo tilmaamaya waa qofkii oo malab haysta oo xunbo raadsanaya yaa layta marka halkan ilaahay uhi baatil xagga hore iyo xagga dambe kagama imanayo naskhi kuma imanayo kitaab nasakhayo ka horeeya mid ka dambeeya midna ma jiro baatil cid hore ay ku samaysay iyo cid dambe ay ku samayn karayso oo ay xarifaysay bedelayso sidii kutubii hore ku dhacday ma jirto ilaahay baa ballan qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay baa ku ilaalinaya awliyadiisa iyo saalixiinta mar walba isu taagaya isu diyaariyey inay ku ilaaliyaan laabahooda iyo qalinkooda iyo qoraalkooda maa yuqaalu laka laguma odhanayo nebi maxamedow ilaa maa qad qiila wixii loo yidhi lirusuli min qablik rusushii kaa horraysay wixii loo yidhi unba adna lagugu odhan ina rabbaka ilaahaagu laduu makfiratin dembi dhaaf mid la weeye waduu ciqaabin aliim ciqaab kululna wuu leeyah ee dembi dhaafkiisa yaan lagu dagmin oo aanu qofku ku kadsoonin macnaheedu waa maxay waxaa lagu odhanayaa wixii rusushii hore lagu yidhi haddii ay aflagaado tahy iyo haddii ay ceebayntahy iyo haddii ay diidmo tahay dadka waxa kaaga imanaya walaalahaagii rususha ahaa ee kaa horreeya wixii ku yimid dee adiguna sabi sidii ay uga run sheegeen diintooda uga run sheeg gaadhsii waxba ha hagranin dalaaq mubiini bix maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik waxaa lagu odhanayaa rusushii hore wixii loo yidhi macnaha sidii rusushii hore ilaahay uu ugu waaxyooday ayuunbaa adigana lagugu waaxyooday amarkii la siiye diritaanka ahaabuu ilaahay ku siiyey labada tafsiir bau noqonay walow jacalnaahu haddaanu ka dhignay qur'aankan qur'aanan acjamiyan qur-aan luqada cajamiga kusoo degay oon carabi kusoo degin laqaaluu waxay odhan lahaayeen lawlaa fusilat oo miyaa la dhigdhig oo la caddeeyo aayaatu aayadihiisa maa la cadcadeeyo la iftiimiyo wuu isku maran yahay oo wax ajamiya waxba ka fahmi mayneen acjamiy ma qur-aan carabi cajami oo luqada cajamiga kusoo degay iyo waa carabiy iyo nebi carabiya waa jacbur waa kala kaan markaasaanu raacaynaa bay odhan lahay anatabicu acjamiyan wa carabiyan qur-aankiina waa cajami nebigiina waa waa carabi labadaasi isma qabtaan waa nin labada arrimood oo kala kaana sita ma taasaanu aqbali karaynaa bay odhan jireen siduu u fasiraya ilaahay yaclamu lmustaxiinaat kamaa yaclamu lmumkinaat waxaan dhicinba ayuu ilaahay og yahay tabaaraka wa tacaala qul huwa waxaad qul waxaad tidhaahdaa huwa qur'aanku liladiina aamanuu dadka mu'miniinta hudan wa shifaa hanuun iyo caafimaad buu yahay hanuun iyo caafimaad dadka laakiin mu'miniinta ahun baa ka faa'idaystay waa caafimaadkii gaalnimadii laga caafimaadaya cudurrada quluubta iyo cudurrada jidhka labadaba baa ku daweeyey nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waaladiina laa yu'minuuna kuwan qur-aanka rumaynayn fii aadaanihim waqrun dhegahooda culays baa saaran qofkaa hebel dhegaha ayaa culays ka saaran wuu dhega culus yahay haddii lagu idhaahdo macnaheedu waxa weeye caadi maaha wa huwa qur-aanku calayhim caman waa ka madow yahay waa laga madoobeeyey waxba ugama baxsana bay dadku idhahaan qof markay ka warramayaan war arrinkaa hebel waa laga madoobeeyo looma ila bixinin wa huwa calayhim caman dem buu ka noqday qur-aanku ulaaika kuwaa iyaga ee iimaan la-aanta ku dhacay ilaahay waxyigiisiina garan waayey yunaadowna waxaa looga dhawaaqayaa min makaanin baciid meel durugsan meel durugsan hadduu qof meel dheer kaaga dhawaaqo oo hadalkiisa kalimaadku see u kala baxsan inaad garan weydo adoo cabanaya waxaad odhan kartaa war hadalkaagii maan maqalo bowbow buu igu ahaa wuxuuna igu ahaa un sawt kuntu asmacu sawtan walaa asmacu lalfaad alfaaddu waa erayadu say u kala baxsan yihiin oo aad garato sawtkuna waa dhawaaqi dhawaaqun baan maqlayay laakiin dee waxaad lahayd inaan maqlayn qofkanina markaanay diinta ilaahay dhegihiisu u daloolin wuxuu la mid yahay qof meel dheer looga dhawaaqay oo kale oo uma kala baxsanaba waxaa la sheegayaa looma nuurinin marka labadaasaa ilaahay isku shabahayo waa bijaanic cadami lfiqi kaa meesha dheer looga yeelayna waxba ma fahmin kan aan iimaan yeelana dhegihiisu ballaqmina waxba mu fahmin walaqad aataynaa buu ilahay hi waxaanu siinay tusaala ilaahay uu bixinayaa kuwii diinta ilaahay ka dhagabeelay iyo rusushii ugu yeedhayay walaqad aataynaa muusa alkitaab muusaanu siinay kitaabkii towraat fakhtulifa fiihi waa la isku diiday walowlaa kalimatun sabaqat min rabbi kelmadi haddaanay horreynin alla xaggiisa ka timi oo ahayd in loo kaadiyay ilaa wakti cadaabka ama aakhiro loogu dibdhigo laqudiya baynahum dhexdoodaa la kala go-aamin lahaa oo cadaabaaba lagu hurgefi lahaa wa inahum la fii shaki shaki bay kaga sugan yihiin minhu qur-aanka muriib xeel dheer wixii qur-aan ka gaaloobay yahuudi iyo nasaare iyo mushrikiin iyo diinlaawayaasha waxa ay kaga sugan yihiin shaki weyn qaar aan ka shakiine laabtooda uu galay dhaqankoodana qur-aanku uu ka muuqday baa ilaahay u ammaanay man camila saalixan falinafsi qofka camal saalixa sameeyey wuxuu sugnaaday naftiisii waman asaa-a ka xumaan sameeyeyna faclayhaa naftiisunbuu saaran wamaa rabbuka ilaahaagu ma ahaanin bidallaamin lilcabiid addoommaha alleh kuma xadgudbayo dallaam mid dulmiyayo oo ku xadgudbaya ma aha marka camalku addoonku sameeyey diin ilaahay hadduu raaciya hadduu diidayba isagu unbay ama dambarsanaysaa oo ay oodan doontaa musiibadaas ama isagaa ku horumaray ilayhi rabbi xaggiisaa yuraddu loo celinayaa cilmu saaca qiyaamada ogaanshaheeda alla xaggiisunbaa loo celin malaggu markuu nebiga weydiiyey wuxuu ma nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ummadda la tacliiminayo malmas-uulu canhaa biaclama min asaa'il mar kaleo nin reermihii intuu dhawaaqay uhi muxamedow way iska yar dhawaaqi jireen oo way cod dheeraayeen oo uu nebigu ahaa umuihu isna in cod dheer ugu jawaabay waxau ihi mata saaca bal qiyaamadii iga waran dadku aada unbay u hadal hayaane dhaydkeeda iyo taariikhda imanaysana ma haye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay in su-aashu sidaa inay udhiganto aan ahayn si kale ayaa uga fiicnaan lahayd markaasuu yihi maada acdadta laha aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam maxaad u diyaarsatay waxaan u diyaarsaday buui xub allahi warasuulih ilah iyo rasuulkumaad jecelahay buui nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam almaru maca man axaba qofku ciduu jeclaadunbuu weheliyaa markaa ilaahay iyo rasuulkaad weli u tahay oo rasuulkumaad la jirtaa ilaahaguna kusoo dhaweyey wamaa takhruju kama soo baxayso min thamaraatin midho thamaraatun ma soo baxayaan min akmaamihaa kumkeeda kama soo baxayso kumku waa qolofta ballaahan ay midhuhu salka ku hayaan wamaa taxmilu min unha tudhadigi uurka wax kuma qaado walaa tadacu mana umusho ama ma dhasho ilaa bicilmi ogaanshihiisa unbay ku dejin doontaa ilmaha alla wuu ogiye uurka marka ay ku sidiye markay umulaysaba wa yowma yunaadiihim maalinka uu ilaahay u dhawaaqaya xus kuwii wax caabudayay ayna shurakaayi kuwii hayaasha ku sheegteen ayla caabudayseen maye qaaluu waxay idhaahdeen aadannaaka aclamnaak ilaahay aan kuu sheegna imikabe maa minaa nagama mid ahayn min shahiid ilahay cid kuwaa markhaati ka ah ama qaar iyo cid taqaana oo goobjoog u ahayd cibaadadooda ma jirto macnaa way dafireen ama maa minaa min shahiid way jiri jireen imika wax arkaya waanu weyne waa laanahay haddaanu caabudi jirnay dee ma hayno alla yidhi wadalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yadcuuna min qabl berigii hore adduunyadii waxay caabudi jireen waylay wadanuu waxay ogaadeen maa lahum inaanu usugnaanin min maxiis fakad macnaa firaar inay fakadaanay dhan u ciirsadaan ama libdhaan ma jiro guuldarada haysato diinlaawayaashiiyo dadkii ilaahay ka baydha waa ta awliyadii shaydaanka dabeecadda dadkaasa ilaahay uu xuso waxau ihi laa yas-amu linsaanu aadamuhu kama daalayo min ducaai alkhayri maalka inuu ilaahay baryo iyo adduunyo aad bay dadkuu baryaan wain massahu shar faqri iyo balaaya hadday ku dhacdo fa ya-uusun qanuud ya-uus waa mid quusasho badan oo qanuud waa laxajeclaba ma qabo ilaahay buu ilaahay waa ka rajo go-ay ya-si iyo qunuuda isku macno dhoweyn walain adaqnaahu haddii aanu dhadhansiino raxmatan minaa naxariis xagga iyaga ka ahaatay oo nicmo adduunye la siiyo min bacdi daraa'a masathu dhibaato taabatay dabadeed haddii looba neefisiiyo oo looga laydhiyo musiibadii laga dul qaado layaquulanna wuxuu leeyahay isagoo faanaya haadaa lii kan anaa leh marna dadku waxay leeyihin duunyada markay ka qustaan ilaahay baa leh marna waxay leeyihin anaa leh waa markay shishlaadaan ay naaxaan labada jeerba ilaahay baa leh laakiin kani waa mid gaal oo shisheeyo ilaahay waxa uu ka warramay inuu aakhirana beeninayo siduu ilaahay deeqdiisa u beeniyey wamaa adunnu saacata buu leeyahy qiyaamadana u marayn maayo qaa'imatan mid kici doonto qiyaamaa dhacaysa ma aaminsanin walain rujictu ilaa rabbi kaba soo qaado hadday jirto walain rujictu haddii la ii celiyo ilaa rabbi ilaahayga xaggiisa aakhiro aan ilaahay hor tagana ina lii cindahu agtiisa waxaan ku leeyahy lalxusnaa wanaag wuxuu leeyahy arrimaha waa la ysaga qiyaasanayaa uno qofka adduunyadan xariifka ahaa ee aqoontiisa adduunkan ku helay iyo horumarkan dee aakhirana isagunba xariifa ka xoolala adduunyadani aakhirana xooluunbuu leeyahy markaa wuxuu u qaatay in tan iyo taasi ay isku mid yihiin waxa lagu horumaraa waxa uu yahay baanu fahmin iyo waxa loo dhiibay waxa loogu dhiibay falanunabi'anna buu ilahay yihi waanu u warrami doonaa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay bimaa camiluu camilkay sameeyeen baanu u warrami qur-aanku marka warkaa uu sheegay iyo nabacaasi waa xisaabun walanudiiqanahum waxaanu dhadhansiin doonaa min cadaabin qaliil cadaab adag ayaa intu intuu lal xusnaa hela iska daa iyo wanaago min cadaabin qaliil cadaab aada u adag malaaig adag ay ilaalinayso waidaa ancamnaa cala alinsaan insaanka noocani oo qofkaan diili lahayn waa qofkaan garanayn adduunyada xikmaddu u joogo waa qofkaan imtixaanka garanaynin shar iyo khayrba lagu imtixaanayo qofka ka dhacsan xayaatada macnaheeda wey markaanu insaankii dhadhansiino nicmo ancamnaa cala alinsaan acrada wuu jeedsanaya wana wuxuu dheereeyuu marooriyey bijaanibihi dhinaciisa ismaroorin buu bilaabay ismaroorin waxay sheegaysaa kibir waidaa masahu shar marka faqri uu ku dhaco faduu ducaayin baryi u saaxiibi cariid ballaadhan baryo ballaadhan oo intee oo fuudha macnaha baryadaasi waa mid aada u badan markaasuu ilaahay yaqaan laakiin qofka muuminkii mar uu xaye mar aanu hayn maray ku adagtiiyo maruu nafisya fi lmanshati walmakra wakti walba ilaahay uu yaqaana qul waxaa tidhi araytum i warrama in kaana min cindi illaah in kaana min cindi illaah hadduu ilaahay agtiisa ka yimi uma kafartum bihi aa ka gaalowdeen man adalu yaa ka baadinimo badan miman cidda huwa isagu fii shiqaaqin baciid baari fogka ku sugan yaa ka baad yaa ka balaayo badan yaa ka ambasho badan qur-aankani hadduu ilaahay xaggiisa ka yimi oo ka gaalowdeen miyaydaan amban waa ambateen ka ambadayna waxa weeye ku fii shiqaaqin baciid khilaaf fog ilaahay buu ka fogiyey rasuulkuu ka fogiyey qur-aankuu ka fogiyey cidda markaa ambatay sanuriihim waxaanu tusin doonaa dadkan ilaahay iyo rusushiisa iyo kitaabkiisa diiday aayaatina awoodaha iyagaanu ka tusin fil aafaaqi jihooyinka wa fii anfusihim iyo nafahoodaba jihooyinka sida looga tusinayo culamada mufasiriinta waxay ku tilmaamayaan waxay arkayaan wax badan oo cajaa'ib badan arrimahaasay u filayeen iyo siday u khatideen iyo istaraatiijiyadii mustaqbalkay dejisteen oon meesha ku jirinba inay dhul ballaarsadaan dadka muslimiintaa ixtiwaa ku sameeyaan ay qabsadaan awood yeeshaan bay filayeen laakiin iyadoo si yar yar loo cunayo oo rifan iyo lisan uu ku dhacay oo ay soo maranayo dhulkooda iyo dadkooda iyo dalkooda ayuun bay arki doonaan ficlan ilaahayna dadka muslimiinta intay diintiisa ku toosnaayeen ay nasrigiisa helayeen saasay ahayd oo waa lagu fiday umbari iyo galbeed iyo waqooyi dhan walba waa lagu fiday marka aayadaha ayaanu ayagaanu ka tusinaynaa aafaaqda iyo jihooyinka awoodaha ilaahay ee fidaya iyo nasrigiisa awliyadiisa siinaya arkaya qolada mucaasiriintaana qaarkood baa isku daya maaragtay waxyaabaha iska casriga la gaadhay iyo tajaaribka ama waxyaabaha la arkay inay ku fasiraan aayadaha iyagaanu ka tusin doonaa aafaaqda wax badan oon berigii hore jirin oo balaayooyinaa soo baxaya oo gaalka awooddarradiisa tilmaamaya iyo horumarkiisu inaanu waxba ahayn wax ilaahay uu ku qarxiyo musaa'ib uu ku kiciyo aafaadka dabiiciga iyo iyada oo markaa dhulka intii dhul ahayd iyo intii biyo ahayd ay wax badan isweydaaranayaan nafahoodaanu ka tusin doonaa oo naftoodana dee mar kastoo cilmi usii kordho waxay arkayaan cajaa'ibta ku jirta qofka bani aadamkii siduu abuuranya iyo sida uu shaqaynaya iyo aayaadka ku jira iyo awoodaha ilaahaya ka muuqanaya kuwooda dhakhaatiirta iyo kuwooda tijaabooyinka sameeya aad bay u arkayaan xataa yatabayana lahum jeer ay u cadaato anahu lxaq inuu qur-aanku xaqi annahu lxaq inuu ilaaha boqorkii awoodahan leka xaqaa yahay awalam yakfi birabbik ilaahaagu miyaanu ku filayn kuwan inuu ilaahay wax uga warramay inuu ilaahay wax tusiye miyaanu ilaahay ku filayn kuwan annahu calaa kulli shayin qad shahiid awalam yakfi miyaanay ku filayn annahu calaa kulli shayin shahiid wax walba inuu isagu markhaati ka iyo goobjoog u yahu uga warbixinayo taasi miyaanay ku filayn alla kala bedelaya miyaanu ilaahay ku filayn kuwan awood ahaan arsaaq ahaan iyo ogaanu wax walba ogeysiiyey iyo inuu wax walba goobjoogu yahay waa inay ku filaataa taas qofka ilaahay qawada cid kale aamini maayo alaa hooyaa inahum iyagu fii miryati shaki bay kaga sugan yihin min liqaa'i rabbihim ilaahooda la kulankiisa inay ilaahay aakhiro la kulmaan maba aaminsanaba lidaalik baa qur-aanku uu aada ugu cabsigeliyaa dadka liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir alaa inahu bikulli shayin alaa hooyaay alaa waa eray tusinayo qofka dareenkiisa inuu maaragtay soo jeedsado xarfu tambiih baraarujin inahu ilaahay bikulli shayin wax walba muxiitun kii koobay weeye an waxba ka libdhayn suuraddan la yidhaha suuratu shuura waa suuraddii labiyo afartanaad oo saddexiyo konton aayadood iyadu waxa ay ugu horeyn soo bandhigaysaa ilaahay waxyigiisiyo ammaanta uu leeyahay sida suuradda horeba ay usoo xusaysa awoodaha ilaahay bay ku celinaysa alle awoodihiisa waxaa ka mid a siduu dee kownkan u abuuray isagaa le sharciga suuratu shariicana waa la ydhaha sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiin marka lafdu sharc ayaa soo noqnoqonaya ilaahay waa ka shaarica waa ka sharci dejinta leh waa ka khalqigan intuu abuuray nidaamkii iyaga hagaajin lahaa liibaanay ku gaari lahaayeen horumarkooda adduunya iyo aakhiraba ay ku heli lahaayeen buu siiyey oo qur-aankana dadaan waxaasiba u muuqan baa ilaahay uu xusay oo suuradda qeybteeda dambe uu ku tilmaamay daabica iyo muuqaalka ay suuraddu leedahay waxa weeyaan in waxyiga iyo wasniga iyo qiimaha uu u leeyay ummaddan in badan uu kusoo celceliyay ilaahay kadalika yuuxi ilayk waaladii awxaynaa ilayk wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaab waa aakhirka suuradda lafdu alinzaal inzaalu lkitaab walwaxy ayaa soo noqnoqonaya oo aada arkaysa alla ummaddan inuu qulubtooda ku baraarujinayo lagu disayo aada loo dareensiinayo laga dhaadhicinayo ilaahay ummaddan ka xidhiidhinaya ka dhexeeya inuu yahay manhajkiisa samaawiga hadday ilaahay u sallimeen oo ay u daayeen inuu yahay rabbiga abuuray arsaaq iyo awoodahan leh inay u daayaan weeye sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo awoodihiisa bismi illahi araxmaani araxiim حميم الله أعلم بمراده بذلك عين سين قاف ومعناها التحدي قاسم وي وقيبت ليري قرآن وما يعلم تأويله إلا الله متشابه وي معناه هذا ما دام مفسرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي ونلقح لو علنين كذلك سداس أن كوغو وحيونا يوحي إليك إلهي ذا كو وحيونا هذه وإلى الذين من قبلك رسوشي كاه الرئيسين وحو وحيونا الله إلهي العزيز الحكيم أوري حكمة بلك على وحا لا اسكو شبهيا وحي جي هوريا وحي جانمك قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم معناها وح لو كلا صار كرا رسوشي هورا وحي جودا إيا كاغا كاغا لغو ديدا يكو هورانا لغو أقلانا يا مجر له waxa ilaahay u sugnaaday ma fi samaawaati wama fi al-ard waxa ku dhex sugan ciriya dhulba wa huwa al-aliy al-azim isaga sareeyo oo weyn labadaas ay ilaahay isku xiriirinaya sida uu leeyahay awood abuurka ayuu awood sharciigana u leeyahay takaadu samaawaat samooyinkii waxay u dhawaadeen yatafadarna inay dildilaacaan min fawqihinna xaggooda kore xaggooda kore oo isku duldaataan tabadan dilaacdo ta ka hooseysa ay ku dunto وهذا أي هذين درتين أن دعوا للرحمن ولدا والملائكة ملائكة يسبحون بحمد ربهم إلهي بو تسبح سنيان أما أنت إلهي بو كتران يمها تقيس ويستغفرون وحيدا بالداف ويدين لمن في الأرض كوا دولك كسوغا كوا دولك كسوغا نودن ما هسين سورة دورك سوى ملايين ومؤمنين ألا هو ياي إن الله إلهي هو الغفور الرحيم waa ka dembiga dhaafee naxariista alaa ayaa ilaahay uu ku bilaabaya macnaheedu waxa weeyaan gaal iyo islaamba ilaahay kii towbad keena towbadda uu ka aqbalaya albaabkiisa naxariista wuu u furan yahay ilaahay baa addoommaha la jecel inay badbaadaan ina allaha huwa algafuur alraxiim waladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi inta alla ka sokaysa awliyaa awliyaa ilaahay halkay weli ka dhigan lahaayeen bay shaydaan weli ka dhigtay oo waxay caabudaan ay weli ka dhigtay allahu xafiidun calayhim kuwa ilaahay baa ilaalinaya ilaaha boqorkaa gaarhka haya wamaa anta adigu ma ihid calayhim biwakiil mid iyaga xafiidahoo ilaalinaya ma ihid laakiin arrimahooda ilaahay baa ilaalinaya gacanta ku hayo ka abaalmarin doona wakadalika sidaasaan awxaynaa ilayka nebi maxamedow kugu waaxyoonay qur'aanan carabiyan qur-aan luqada carabiga kusoo degay litundira si aad ugu digto uma alqura magaalooyinka hooyadood waman xawlaha iyo ad cidda hareeraheeda magaalooyinka o dhan ta hooyadahay waa maka umulqura waxa hareeraheeda ahayna jasiirat alcarab ma aha xijaaz oo qura ma aha laakiin waa caalamka o dhan oo nabiga risaaladiisu calayhi salaatu wasalaam halkaa ka bilaabantay laakiin waa risaalad caalamiya wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin uma alqura waa xuduntii caalamka weyi marka juquraafi ahaan la eegaba in diin ahaan la eeginba ilaahay xudun buu ka dhigay dadka muslimiinta waxa uu dejiyey meeshii ugu istaraatiijisanayd tamarta caalamka ugu badanee halkii ay ku jirtay xidhiidhka caalamka uu ka soconayay dhaqaalaha caalamka ugu badnayd ayaa ilaahay u dejiyey tabaaraka wa tacaala waa halkii ahayd mahbatulwaxyi waxyiga ilaahayna uu ku soo degay wa masqatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna oo ku soo dhashay ummadda islaamkaana quluubtooda ay ku wada xidhnayd ay u tukanayeen wa tundira si aad dadka ugu digtay yowma aljamci maalinka ururka weyn ee laysu imanayo laa rayba fiihi shaki kuma jiro fariiqun fi ljannati qaybi jannaday ku jiraan wa fariiqun fi saciir qaybina waxa ay ku jirtaa ololka iyo holoca saciirku waa naaraha rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalinkii laga eryey makee uu kasii qaxay uu sii socday dib uu usoo eegay markaasaa wuxuu lahaa dhulka ilahay o dhan adaa ugu khayr badan dhulka ilaahayna adiga ayaa ilaahay uu kugu jeceliya haddaana iga kaa saarina kaama baxeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kale waxa uu asxaabta maalin buu aada u wacdiyey laba kitaab baa gacantiisa ku jiray bay leeyihin asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim oo aanu arkaynay markuuna hortaagnaa waxa uu leeyahay kaa midigtayda ku jira waxaa ku qoran ahluljanaha iyo magacyadoodii iyo magacyadii aabbayaashood iyo magacyadii reerahooda oo lagu kala garanayo lamana kordhinayo waxna lagama jarayo liistayntaasi way dhammaatay liiskaa cad cidda ku qoran kaa bidixdeydana waxaa ku jira ahlu naarka magacyadoodii magacyadii aabayaashooda magacyadii reerahooda lana kordhin maayo lana nuqsaamin maayo black liiskaasina isaguna wuu xidhmay liiskaa madow dadka ku qoran liiska cad iyo liiska madow waa kuwaas kuway gaaladu samaysteen maaha markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam su-aal bay weydiiyeen asxaabtii waxay dhahan hadda camalku muxuu yahay inaanu iska nasanaba kol haddii laga faaruqoo la dhameeyey wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qaaribu wasadidu bal dadaala oo arrinkiina toosiya oo dhodhoweeya sida sawaabka ah kolla dhammaystiri kari maysaane qof walba camalkiisa aakhirkiisunbaa loogu soo gebagabaynaya hadduu ahlu janno yahay camalkiisa xaggiisa dambe waa ka hagaagaya hadduu ahlu naar yahayna wuu ka aafoobaya markaasuu labadii gacmood saa usii daayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ma malag baa ka qaaday miyay duuleen labadii kitaab waanu weyn ay dhahaan asxaabtu waa xadiid saxiixa waxaanu kusoo gebagabeeyey maqaalkaa wacdiga ahaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir intuu saa usii daayay gacmaha labadaa qaybood baa lagu kala dhammaaday walow shaa allahu rabbi hadii xadiidku waa saxiix wey walow shaa allahu rabbi hadduu doonayo la jacalahum ummatan waaxida dadka ummad keliya oo diin ku urursan buu ka dhigi lahaa diinta ilaahay ku urursan walaakin yudkhilu waxa uu gelinayaa man yashaau cidda uu doono fii raxmatihi naxariistiisa waadaalimuuna dulmi falayaasha maa lahum uma sugnaanin min waliyin walaa nasiir weli iyo nasiir toona maleh waa wax balaayada ka joojiyay wax ka dulqaada toona labadaa midna maleh marka qaybina naxariista ilaahay bay ku jirtaa qaybina naaraha saasay u qaybsameen am itakhaduuma waxa ay samaysteen min duunihi inta alla ka sokaysa awliyaa ereygaa awliyaa baa soo noqnoqonaya macidaan ilaahay ahayn bay awood bidheen ku tiirsadeen gacal ka dhigteen faallaahu huwa alwaliy ilaahay baa weli waa mu'miniinta ka xidhiidhinaya xil qaaday wa huwa yuxyi lmawta kuwa dhintay isagaa soo nooleeya wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba isagaa kara laakiin waxa kale awliye ka dhigteen ma karaan awoodaha male wamaa ikhtalaftum fiihi waxay isku diidaan oo min shayin arina fa xukmuhu taladiisiyo go-aankiisu ila allah ilaahay xaggiisu ahaaday daalikum ilaaha awoodaale sharcigaa idin siiya allahu weeye rabbii weeye dha nebi maxamedow calayhi tawakaltu dheh isagaan tala saarto wa ilayhi uniib isagaan u noqonaya ummadda ummad waxay ku noqonaysaa naxariista ilaahay ay ku helaysa wilaayada ilaahay ay ku helaysaa in wixii ay ku murmaanba fa xukmuhu ila allah xukumkiisa ay ilaahay u celiyaan ila allahi wa rasuulih ilaahayna dee manhajkiisi waa kan aynu hayno qur-aanku muxuu ka yidhi rasuulkuna muxuu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam isagaa qur-aanka dadka ugu faham badnaa una fasiraya halkaasun loo celiyo oo aan loo celinin reerkii xeerkii reer hebel oo aan loo celinin distoorkii yaraa ee caanteynka ahaa oo aan loo celinin wuxuu yidhi baa la yidhi buu yidhi ilan qiila waqaalan weeye ayuu ku ururayaa wakariha lakum qiila waqaalana waa la yidhi fa xukmuhu ila allahi warasuul mushkiladda dadka haystaa waa taasun waayo wixii kale loo celiyaaba cawaaqif baa ku xeeran iyo rabitaano gaara iyo ruksado gaara iyo isaga oo muxadad ku ah wakti iyo goob iyo meel ku gaara mushkilad dhammaanaysana ma aha oo celinta diinta ilaahay loo celiyo dadku waxay isku afkaran waayaanna waxa ay leedahay barako dheeraada iyo samaaxad ayay iska leedahay macaan gaara oo ilaahay baa dadka quluubtooda hayee marka diintooda loo celiyo dadku si dhib yar bay u miyiirsadaan haddii kale way sii waashaan waxna ma dhergiyaan waa macruuf taa tijaabina faadiru samaawaati waalard ilaahay ka abuuro weeye samooyinkiiyo dhulka isagoo meel uu ka eegtay aanay jirin jacala lakum min anfusikum aswaajan nafihiina ooriyuu idinka sameeyey lamaana min anfusikum waa la yaab macnaha qofka diidaya dumarka ogow in iyaga un laga farcamayo tan adiga laga abuurunbaa dad kale kasii farcamaya haddii aad diido dumarkao raguna doonto sunadii nolosha iyo habkii lagu tarmayaad kasoo horjeedaa waad ka dhacsantay jacala lakum min anfusikum aswaajan wa min alancaami aswaajan nicmoolaydana lamaane ayaa ilaahay uu ka dhigay la calfanayo yadra'ukum waa idin badinayaa oo wuu idin tarminayaa fiihi ay taswiij lamaanayntaasuu idinku tarminaya haadihi sunat lxayaa in la fahmo weeye sunnada nolosha sunnadii noloshu waxa weeye lamaananimadaas ay masterka laga fahmay goobtaa waa sabkun biduuni saabiq bay idhahdaan iyadoon xarfu master jirin baa ayuunbaa damiirka loo celinaya masterkaas halkaa laga fahmay un weeye yadra'ukum waa idin badinaya fiihi zawjiyada iyo lamaananimadaas subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lamaananimadaasaa lagu tarmaya marka lamaananimadaas haddii habkii loogu tarmayo dee zawaajka zawji marka la idhaah waa laba sharci ku kulmay liwaadka isagu ma laha hab lagu tarmo iyo ragna wax ka daya dumar dumar wax ka daya sida iimaan la-aanta astaamaheedu ay yihiin aynu ku arkayno ummadda kufriga saaxiibkuna iyo isaguna yadra'ukum fiihi maleh oo dariiqo lagu tarmaa ma jirto laakiin fiihi zawjiyadaa xalaasha ah taasaa ilaahay sunnada uu ku badiyey oo dadka ku tarminaya awoodaha ilaahay wey laysa maaha nin kamilihi shay-un wax isaga lamidihi ma jiro kaaftuna waa xarfu tashbiih miliguna waa xarfu tashbiih labada xarfu tashbiih way sakidayaanuun midun baana adawaatu tashbiiha laysa milahu shayun ilahay wax lamidii ma jiro wahuwa samiicu lbasiirna waa lagu yihi wax walbana wuu maqlayaa wax walba wuu arkayaa marka samcigiisa iyo basarka loo sugay keenoo kale maaha samci iyo basar wuu isu sugay laakiin waxaad u qaadanaysaa inta horead la akhriyaysa aayad walo sifaadka ilaahayaba aayadana lala akhriyaya laysa kamilihi shayun samci wuu leeyahy basar wuu leeyahay yad buu leeyahy rijli buu leeyahy laakiin laysa kamilihi shayun unbaa lala akhriyaya marka halkaa waxaad ka aragtay zawjiye iyo dabcan taran iyo ubad ka soo baxaya isagu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad orina male ubadna maleh lahu waxaa usugnaaday keligii maqaalidu samaawaati waalard dhulkaas iyo samooyinkeeda furayaashooda arsaaqada isagun bahaya yabsudu risqa liman yashaa arsaaqada wuxuu u ballaadhiyaa oo u burburaa cidduu doonayo wayaqdir ay calaa man yashaa cidduu doonayana waa ku yareeyaa oo fujaan yar buu ugu shubaa innahu bikulli shayin caliim isagaa ogsoon wax walba kugu badiyeyna wuu ogyahay ku ku yareeyeyna wuu ogyahay awood ay leeyihiin arrintu ma aha ee waa garasho allah caliim xogogaal buu yahay ka istaahilo kordhinta iyo ku yarayntaba marka ka iimaan la-aani inta ay ku dhacdo adduun isagoo wardaya ilaahay garan waayey ha ogaado inuu ilaahay gacanta ku hayo tan sharaca lakum rabbi wuxuu idin jideeyey min addiini diinta xaggeeda maa wasaa kii u dardaarmay maa islaamnimadii wasaa uu dardaarmay bihi isaga nuuxan nebi nuux kuu dardaarmay iyo waladii awxaynaa ilayk kaanu adigaba kuu waaxiyoonay oo qur-aankan oo dabcan islaamnimadii iyo imaankii xambaarsana wamaa wasaynaa bihi kii aanu u dardaaraneen u waaxiyoonay ibraahiima waa muusa waa ciisa saddexdaa nebi intuba islaamnimada ayuubay dadka ugu baaqayeen manhajkoodu islaam buu ahaa diintoodu waxay ahayd diinta islaamka ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu soo gebagabeeyey waa rusushii dhowrka ahaa ee ululcasmiga la odhan jiray alla yihi fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul shantaa nebi baa ilaahay sidaa gaarkaa u xusay shuruucda waaweyn ilahay uu kusoo dejiyey an aqiimu ddiin diinta toosiya oo diintu marka dadkeedu ay ka tagaanna way dhuldhici markay hinjiyaan ay hareeraha qabtaan ay dhidibada u aasaanna way taa way istaagi doontaa iqaamatu diin illaahi fii ardi illaahi waa ammaano weyn fii riqaabi alcibaad an aqiimu ddiin diinta ilaahay hinjiya walaa tatafaraquu fiihi diinka ha isku khilaafina dadku mideeyaaye kabura cala almushrikiin gaalada waxa ku weynaaday maa tadcuuhum ilayhi waxa aada ugu yeedhayso waxaad ugu yeedhaysaa aada buu ugu weyn diin unbaa ugu daran diin la-aan bay xiisaynayaan xorriyad bay doonayaan aan xad lahayn oo diin iyo ilaahay iyo rasuulba inay ka xoroobaan maa tadcuuhum ilayhi way ku weynta waxaa ugu yeedhaysaan baa ku weyna waxay arkayaan inuu yahay nidaam takhiiriyahoo bedelaya kooda iyo balaayadooda allahu yajtabi ilayhi rabbi waxa uu dooranayaa xaggiisa man yashaau cidduu doono ilaahay diintan cidduu doortay ayuu ehel uga dhigayaa iyagaa u adeegaya siduu cumar bnu khadaab radia allaahu canhu uu lahaa ilaahay waxa uu naga dhigay qoom oo qolaan nahay ilaahay islaamka ku ciseeyey markaanu ka doonno meel aan ahayn islaamka cisigana waana dulaynayaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim allahu yajtabi ilayhi man yashaa waa cidda u ehelkaa diintaasi toosinaysa wayahdi ilayhi waxa uu xaggiisa u hanuuninayaa man yuniib cidda toobad keenaysa ilahay u toobad keenaysa marka sidaasay tahay oo sharci dejinta ilaahay baa leh sharacu sharaca lakum baa ilaahay ui inaguna doorka fulintaynu qaadanayna dowladeenna iyo haddaynu golo samaysana iyo hadday maxkamad tahay iyo hadday shacbi tahay iyo hadday qabiilo tahay wax dadku ay iska dejisanayaan oo gaar ah oo diin ilaahay khilaafsanay iyagu nidaam ka dhiganayaan ma jiro waa ilaahay baa inaga xil qaaday sharciga inuu inoo dejiyo nidaamka inoo dhigo maadaamuu isagu ina garanayo doorka fulintunbaa laynaga doonaya iyo inaynaan isku khilaafin oo iyadu ayna uruuriso alla waxa uu ka warramay haddaba qaar cudur ku dhaco diintii ilaahay uu siiyey garan waayo dameer malabsida noqday kuwii ilaahay yihi kamahali lximaari yaxmilu asfaara wamaa tafaraquu buu laha yidhi may kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilm markuu cilmigii u yimi ayay kuwii ahlu kitaabka kala dhaqaajiyeen oo cilmigu waxbaa u hagaajin jiru ururin jiru suubin jire bagyan baynahum waa gardarre dhexdooda ahaato qofku hadduu diinta ilaahay diido waa hadduu wax dulmiyayo markuu qofku daalin yahay ayuu diinta ilaahay diidaa laakiin haddii uu yahay qof hagaagsan oo xaq doonaya iyada xaqii uhaysa walowlaa kalimatun sabaqat haddaanay kelimadi ka horumarin min rabbika ilaahaaga xaggiisa ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaaban in loo kaadiyo la qudiya baynahum waa la kala go-aamin lah kelimada ilaahay ka horumartay waxa weeye in loo caga dhigo oo aan bal cadaab caama laga soo dejin sidii ummadii hore walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika waina aladiina uurituu lkitaab kuwii kitaabka la dhexalsiiyey min bacdihim rusushaa dabadood la fii shakin bay kaga sugayiin minhu qur-aanka muriibin oo xeel dheer qur-aanka way ka shakiyen waanay dafireen marka aayaddan soo socota ilaahay wuxuu tilmaamayaa manhajka qofka muslimka ay uu ku soconayo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk ku ilaahay inoo waxyado ambiyadii horena u dejiyey usuushiisa iyo asaasiyaadkiisa qofka muuminka hayaaminayo uu ku shaqaynayo ilaahay kula xidhiidhayo waa aayadda shan iyo tobnaad baa soo ururisay waxay u kala socoto toban jumlo aayad lamidii ma jirta bay idhahdaan xagga habkay u dhigan tahay ama usuusha ay xambaarsantahyba marka la eego aayatulkursiyi mooyaane waa toban jumlo ama toban joogsi falidaalika diinta islaamnimada fadcu dadka ugu yeedh wastaqim toosnow kamaa umirta sidii lagu faray walaa tattabic ahwaahum rabitaankooda iyo diinla-aantooda ha raacin waqul waxaad tidhaa aamantu rumeeyey bimaa anzala allahu rabbi wuxuu soo dejiyo min kitaabin ay kutubin kutub ilaahay uu keenoo dhan rumeeyey dheh wa umirtu waxa la i faray liacdila baynakum dhexdiina inaan xaq ku garsooro dheh allaahu rabbunaa warabbukum ilaahay annaga iyo idinkaba isagaa inoo wada boqor oo ina abuuray lanaa acmaalunaa annagu camalka yagaanu leenoo nalagu abaalin walakum acmaalukum idinkana camalkiinaa leedihiin laa xujata baynanaa wa baynakum muran ma jiro annaga iyo idinka dhexdeenna xaqu waa cadya yajmacu allaahu yajmacu baynana ilaahay baa aakhiro dhexdeenna isu keenkeeni suu inoo xisaabiyo wa ilayhi lmasiir halka loo laabanayaana waa xaggiisa lagu kala bixi doono falidaalika fadcu waxay tilmaamaysaa dadka in halka loogu yeedhayo ee lagu ururinayo ee lagu midaynaya ay islaamkaasun tahay qabiilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi taasuu qofka muslimka ay kufaanayaan wastaqim kamaa umirta waxay tilmaamaysaa qofku tanuu dadka ugu yeedhayo inuu ku toosan yahay markaasaa dacwadiisu iyo diintiisu ay midho samaysaa oo ay midho dhalaysa mistaaqiyadna yeelanaysa kelmadda noolna qalbi nool bay ka soo baxdaa walaa tattabic ahwaahum waxay raacaysaa diin la-aanteed dadku waxay raacaan waxay doonaanba ha ku sheegaana waa hawo hawaduna marna jiilaashin bay noqotaa marna xagaa marba dhan bay kasoo dhacdaa meel loogu hagaaga maleh dadku way ku waashaanun hadday hawada raacaan cid kasta oon diin iyo islaamnimada dadka ugu baaqayn manhajkeedu waa hawa waqul aamantu bimaa anzala allahu min kitaab iimaanka dhammaystiran een qolo iyo qabyaalada iyo tacasuba toona lahayn ee bura buuxa waa kaa kutubtii ilahay iyo rusushiisao dhan in la wada rumeeyo oo nebi maxamed iyo ciise iyo muuse midna la diiday wa umirtu liacdila baynakum waa islaamkan iyo rusushan waxa ilaahay uu kusoo dejiyey uu kusoo diray waa cadaalad in laga xaqiijiyo caalamka gaal iyo islaamba qof waliba wuxuu xaqu leeyahy allaahu rabbunaa wa rabbukum ummaddu amaama allahi way siman yihiin ilaahay hortiisa ummaddu way siman yihiin cid qole ugu kala dhow maal ugu kala dhow madaxtinimo ugu kala dhow ma jiro lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum waxay tilmaamaysaa in laga beri noqonayo qof dadka diida diinta laa xujata baynana wa baynakum oo aan muran jirin laa ikraha fi diini qad tabayana rushdu min algay allahu yajmacu baynana wa ilayhi lmasiir aakhiraa dambaysa oo ummadan ilahun baa u kala xaqaadin manhaj dhan bay aayaddaasi tilmaamaysa oo runtii qofka iyo ummadda iyo dowladda iyo dadku inay ku egaadanayta wallahu aclam